bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan barqo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado hadaha oo kalead ka dhegeysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona faahfaahinno ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan haddii allaha wadana laga helo waxaa sidoo kale barnaamijkaad ku dhegeysan doontaan taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya oo sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada maamulka galmudug ay kaga sugan yihiin hadal uu ka jeediyey ama u jeediyey ciidamo ka tirsan galmudug ayaad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal ku maqli doontaan qodobada kale dhegeystayaal barnaamijkan idigu haya waxaa ka mid noqon doona maxaa looga hadlayaa kulanka golaha shacabka ee maanta ka furmaya magaalada muqdisho barnaamijka ayaan dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan madasha xisbiyada qarankana waxay walaac ka muujiyeen qodobo ka mid ah sharciga doorashooyinka kaas oo maanta xildhibaanada golaha shacabka ay ka doodi doonaan barnaamijka ayaan dhegeystayaal idigu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan dil ka dhacay magaalada muqdisho iyo al-shabaab oo sheegtay dilkaasi qodobadaasi waxay nagu soo kordhayaan dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado idigu soo gudbin doonaa barnaamijka saaxiibkii karaamo ayaa soo saara anigoo jarmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa u diyaargaro wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado xubinta kalamaan dhegeystayaalna barnaamijka qayb bay ka noqon doontaa haddii allaha wadan raalli ka noqda gabagabadana waxaad dhegeysan doontaan
dalkan ii dadkii diintay furqaan ii duunyada nool dawliin baahnay wadanayaa dawliin baahnay ah wadanayaa dawliin baahnay
waaka dhegeystayaal mar kale barqa wanaagsan waa siddeed iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabanay faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada muqdisho goordhaweyd faahfaahinno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayeen qarax ismiidaamin oo goordhaweyd ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho daqiiqada ka hor qaraxaan oo ahaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee ex control sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya gaadiidka gurmadka deg dega ah ayaa ku howlan daabulada dhaawacyada waxaana qaraxa uu ahaa mid xooggan oo xitaa ay dhibaata soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa guryo ku dhowaa isgoyska dhibaatada ugu badan ayaa soo gaartay mootobajaajlayaal iyo kaalin shidaal oo ku taala isgoyska oo dabqabsaday waxaana jira khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo qaraxa saaka ka dhashay qaraxa ayaa lagu soo warramayaa in dabcan ay al-shabaab sheegteen islamarkaana ay la dabacsanaayeen xarunta maaliyadda ee ku taalla halkaasi wixii faahfaahina dhegeystayaal kusoo kordha barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan insha allah waaga dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka ayaad degeysanaysaan faahfaahinno ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada muqdisho oo ay al-shabaab sheegteen faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya ama laga helayaa kooxaha hubeysan oo degmada hilowa ee gobolka banaadir ku dilay sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha degmada hiilwaa islamarkaana waxaa sargaalka u geystay rag dhallinyaraha watay bastoolado isagoon halkaas ku geeriyooday wararka ayaa intaa kusii daraya in raggii ka dambeeyey dilka goobta ay si degdeg uga baxsadeen waxaana durbo goobta gaaray ciidamo ka tirsan dowladda iyagoona soo qaaday meydka sargaalka la dilay war qoraal ah oo lagu faafiyey baraha internetka ee al-shabaab waxa ay ku sheegteen mas-uuliyad dalka loo geystay sargaal ka tirsan ciidanka dowladda kaasoo ay magaciisa ku sheegeen maxamed isxaaq ilaa hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalk oo ku ay uga hadlayaan wararka sheegaya in degmada hilwa ee gobolka banaadir lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidanka dowladda magaalada muqdisho ayaa waxiliyada qaar ka dhaca dilal qorshaysan oo ay geysanayaan rag dhallinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado waxaana inta badan dilalkaasi sheegtaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa gargeystayaal weli falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaadan waad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan caalamkao dhan waxaad naga dhegeysanaysaa live streamka w w w dot radio cadaada dot com madasha xisbiyada qaranka ayaa walaac ka muujiyey qodobo ka mid a sharciga doorashooyinka qaranka kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho madasha xisbiyada qaranka dalka ayay kaga doodeen sharciga doorashooyinka qaranka qodob ka mid a kaasoo buuq badan dhaliyey maalmihii waa labadii maalmood ee ugu dambeysay kulanka oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud qodobka konton iyo saddexaad ee tilmaamaya muddo kororsi aan xad lahayn ayay sheegay in dhibaato ku yahay wakhtiga loogu talagalay doorashooyinka soomaaliya inay dhacdo islamarkaana loo baahan yahay in xildhibaanadu si aadah uga fiirsadaan madasha xisbiyada qaranka shir ay ku yeesheen ama ay ka yeesheen sharciga doorashooyinka ee lagu wado in maalinta maanta ee golaha shacabka aqriga saddexaad la hor keeno ayay si qoto dheer looga falanqeeyey si gaara qodobka konton iyo saddexaad ee tilmaamaya muddo kororsiga aan xad lahayn iyadoo dooda xildhibaanada ee sharciga marka ay socoto waxa ay ka yidhaahdaanna qodobkaasi aan waxba laga tixgelin arrintaasna ay keenayso in dalka loo horseedo qalalaaso siyaasadeed oo khatar gelin kara nidaamka dowladnimo ee dalka ee xukunka lagu kala wareejin jiray xilliyadii lasoo dhaafay sinabada ayuu yidhi xildhibaan fiqi oo ka mid a xildhibaanada hogaamiya xisbiga waa xisbiyada madasha qaranka waa xisbiyada madasha qaranka waxaa intaasuu ku daray ma dhici karto in golayaasha baarlamaanka ay horseed u noqdaan in dalka qalalaase iyo xasilooni darro siyaasadeed iyadoo madasha ay jeedisay in muddo kororsi haba yaraatee aan la aqbali karin waxaana ay hogaamiyaasha madashu sheegeen inay ka digayaan in baarlamaanku ay ansixiyaan qodobkaasi waa hagaag markaana muqdisho xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta taariikhdu ku beegantahay siddeed iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal waxay kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeelan doonaan xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho ajeedaha kulanka ayaa sii wadida dooda akhrinta saddexaad ee sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan xildhibaanada loo qeybiyey xildhibaanada ayaa sidoo kale dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga doorashooyinka ay soo diyaarisay guddiga ama ay soo diyaariyeen guddiga guddiga baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabti ah uu jiro kulankii baarlamaanka islamarkaana ay soo xaadiraan waa hagaag markaana gobolkan galgaduud taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka sarreeye guuto cabdixamiid maxamed diriir oo ay weheliyaan saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad janaal cabdicasiis cabdulaahi qooje ayaa kormeer ku tegay dugsiga harqaboobe ee duleedka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud halkaasoo lagu tababarayo ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliya taliyaha oo khudbad u jeediyey ciidanka ayaa sheegay inay ka qayb noqon doonaan sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug islamarkaana ay qiimeyn doonaan xaaladda ciidan ka hor inta aan dagaalka la qaadin taliyaha iyo saraakiil kale ee la socotay ayaa kormeer ku sameeyey dugsiga kaasoo ay ugu korgelayeen xaaladda goobta lagu tababara ciidanka waxaana uu tilmaamay in ahamiyadda koowaad ay tahay xaqiijinta nabadgelyada loona baahan yahay difaacidda dalkooda iyo ka shaqaynta midnimada alla ayaa mahad iskale waxaan uga mahad celinayaa dhallinyarada halkan nagu soo dhoweysay ujeedka socdaalkeennu waa inaan kormeerno xarumaha ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka qaybta koob iyo labaatanaad waxaan dhallinyarada ku dhiirigelinayaa inay noqdaan hormuudka dalka waddanka waxaa u baahan yahay dhallinyaro aqoon leh sidiina oo kale ayuu yiri taliya cabdixamiid maxamed diriir waa gargeystayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkan isla soo gaarnay halaaba xiliyadaan kale waxaan idiin soo gudbinaa xubinta kalamaan soomaalidu soomaalidu soomaalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay jacday jabtay oo kabatay araada waa falantiinee sheekada kulmiyay joogtaa heestana sidaas ma aha kodhisey kodhisey haye kamisey kamisey haye kodhisey kamisey kamisey koru qaada kulmiye
war sanad guuriyo kulmiyo weli lama gaarane maxay tahay wararkaatiin sanad guuraxaan ku falaynaa xalayay mar lamaad kulmiyo koob ka qaadee war xafladdii xalay kulmiyo abaalmarinta lagu guddoonsiinayey madax badanaa isugu timid eebaagoo majana waa ka buuxeen war ummadda soomaaliya hor anaa buuxday naga dhegaysa warka madaxweynaha ma yimid madaxweynu sanad guuridii ciidanka booliska ow ka baaqdaye kulmiyo ow ka soo doona markuu inta ilka ka dego mucaarad noqdo asagoo dhex war booliiska dharkoodaa la soo xirtee waxaa kulmiye abaalmarinta guddoonsiiye xalay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuuna yidhi sida ummadda soomaaliyeed reediyo kulmiyugu u garatay inay tahay idaacadda koowaad ayaan aniga lafteydu ka aaminsana horta cabdi xaashi waa oday xog ogaala urbajoogna maahinoo dalkaanoo weligiisba joogiye cidda waxgasha iyo ciddaan waxgelinna waa kala yaqaanabe war guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filis asaguba waa oday xog ogaalahoo waddanka jooga qurba waxa uuna yidhi markii aan maqlay idaacadaa la abaalmarinayaa kow maskaxdayda kulmiyaa ku soo dhacday ayadiiayna noqotay marka qolada muqdisho aweer la yidhaahdo waxaan hubaa inay doorasho cadaalada qabteen war guddoomiye cumar filis wuxuu yidhi kulmiya laba hal ku dhagayleeda oon lala wadaagin kulmiya kulama jiro kaamana jiro waa kow kalamaanna aadaan u dhagaystaa uu yidhi oo ima dhaafto weliba kalamaan hordhaceeda ayaa lagu macneeyo waxaa la yidhi halla boodin ka sheekaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane marka guddoomiyuhu lacalla hadduu kalamaan ka xanaaqo halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado ku samraamiya war guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir basma caamir waxay tidhi kalamaan haddii ay galabkii i dhaafto habeenkii ma dhaafto war kulmiya dadkao dhan bay kulmisaye waxaan dhihi lahaa kulmiya waa kaaleenqaad dadkuna ku kalsoon yihiin warna waxaan dhihi lahaa kuman raadiyo waa jiraan wararkabii leexaaye kulmiya se ku nuuc maahano waa ka weyn tahay waraniina mayba kadarada faday korjir kaayalindhika koo ini walkaan kala kulmiye kaalintii warbaahintiiyada kow kee kala maa ku goradaasana intaasa ka kaalmoysada aro anigana waxaan dhihi lahaa kuus timira iyo kuus kalaan kale iyo kuuskaanaa kursiga kulmiya waa ka macaan badantaan ku dhihi kara arsadooda baryaadhaha guri dhagaxa waa dumi karaa gabagii gooyoobe sida faraska baalo la dul saaray kooru raadiyo kulmiye kuwa kale ku dhaafe aryaada waxaa la yidhi xog waraysi mooye wax kale nama quseeyaana intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin arwaatan qaade kalsoonaan ku qabnaa kulmiye koobka waatan qaade kulmiye waatan koobka qaade kulmiye waatan koobka qaade aryaadaha sanadkii lamaad haddii kulmiye shacabkeedu doortay horta shacabku waa ku mahadsan yahay inunkuna aad iyo aadaan ugu faraxsannahay eehow oo mukaleeta haddana how kulmiye waa kala kacde wada farxa kulligin kulmiye waa kala kacde wada farxa kulligin haye war soomaalidu waxay ku maamaadaa gaar ahaan reer xamarweyne ammaane afkaaga kaagama horrayso marka haddaa idinku makarofankii haysatiin inaad keligiin is-ammaantaan maahan dad badana xalaa abaalmarino la guddoonsiiyey waa inaad sheegtaan iyagana haa runtaw retisfaali riismugdekroongaleri aryaadaha hore waxaa loo yidhi haddii lagu sheelo waa leesa sheegaa haddii lagu sheegana waa leesa sheelaa war waxaa kaloo hore loo yidhi ku sheekeeye kaa sheekeeye hala sheekaysan waxaa kaloo hore loo yidhi sargudban saydaan xijaaban war ilaa hadda ma adnaan sheegin dadkii guulaysto abaalmarinada la siiyey naga tag haddii kulmiye la sheegay iyakana waa la sheegay intaa xaflad dhigtaan ha issheegsheegaana ayaku warwariye cali aadan muumin xalay waxaa la guddoonsiiyey isagana weriyaha ugu fiican inuu yahay guddoomiye cumar finishna wuxuu yidhi dowladda aan ka tirsanaya cali aadan xurgufa u dhexaysa laakiin tan waxaad ka garanaysaa in dadku rabaan codkoodana siiyeen marka waxaan u sheegayaa dalku waa dalkaadiiye cagta dhig caliyow marka guddoomiye cumar filish uu leeyahay dalku waa dalkaagi waxaan u malaynayaa inuu u qarinayay cali qarax quute laakiin cali oo magacaasa weydiiyey wuxuu ku jawaabay anigu cuntaan cunaahe qarax ma cuno laakiin calimugii qarax dhaco cid uga horraysa ma lehe oo asaa dadka ku salaama taasu khalad maahano weliyaashu siday u kala dadaal badan yihiin bay xogta u kala heli og yihiin war dadka xala abaalmarinta la siiyey waxaa ka mid ahaa isbitaalka shaafi iyo dhakhtarka la yidhaha dictor shaafici dictor shaaficina wuxuu yidhi anigoo yurub jooga oo laba isbitaal ka shaqeeya jaamacadna macallinka ah ayaa waxaan arkay bukaanno soomaaliyeed oo qallin yar dibadda loogu qaadayo qaarna u dhimanayo markaasaa waxaan go'aansaday ama aan dhinto ama aan noolaade inaan dadkayga ka dhex shaqeeyo oo u shaqeeyo war hali dadka abaalmarinta lisi ayba ka mid hayay shirkadda dhaanshi ee abwaanidha geelle mayninka mutaysatay dadka welibaan sheegan inisee daaytayna midibkiin dhaashida war waxaa kaloo sheegeen iscadaynta inaanay dumarka ku ekeena macaa ragga qaar iscadeeyaan markaa dhaashadaa la yidhi dhammaantiin oo maqaarkiina ilaashada warwar mahaysiine sanadkan degmada hodan ayaa ku guulaysatay degmada ugu wanaagsan gobolka banaadir war degmo waa laga daran yahay sug iscadeynta labadeena maqarkeena fiiqiisa suuqa saaro maaha aryaadaha abaalmarinada tay xalay oo dhan dadka la siihay ama uun aniga laysiiyey maya iska dhaafo marka dulmiyaa ku jiro oo looma wada dhammee abdulo adil lanqofayle bahayta ama reer mudugka tillaabsadeen looma dhama bilawti warwar mahaysiin looma dhama waa bilaabatay jawaabayna ka bilaabatay madaxweyne waara gareen afartan xildhibaan ama ushir ka keentay waxayna dhaheen helkiisii waa uu gabay lacag xadowna waa bilaabay amnigiina wuxuu ka tari waayey jawaharna ma imaado xamaruu iska degan yahay marka waxay dhaheen hel nooma haynayo war xildhibaanada ma nabadii nolol baa ka dambaysa waara wuxuu lahaa muddo kordhin aqbali mayne aryaadaha horta waare ma guriyaa ka qabyaa xildhibaanadu saxay uga raaracaan naftirkooda odaga iskama dhaafaano intau ka hamuungoyahaayo ma fatahaadiyaa guriga ka dufisay maye ayaxowga abaabay war xildhibaanada laftooda wax kale ma rabaane mushaarkoodii dalbanaya ilma garan in mooshin ka dhex bilowdo nabad iyo nolol bay sawir xun ka bixinaysaa war xildhibaanadan ma booshin gareen waa ka horreeyeen laakiin hadda waa mushaar gareen deebaaba waxaanaad hadda sheeg sheegaysiin himilo qaranay qosolkeeda tahay barnimayow ra-iisul wasaare khayre hadduu ka mashquulay xisbigii weynaa weynaa weynaa ee nabad iyo nolol ku-xigeenkiisa mahdi guuleedaa jooga war mahdi hadduu ka mashquulo xisbigii weyn ee weyn ee weyn ee horumar iigsi qadiijo maxamed diira u joogto war wixii joogi lahaa baa joogayna waxaan idin leeyahay madaxnimo midka uu homanaya wuu afarqaadaaba intan iyo intay tari wuxuu ku andacoodaaba idankiiyo dharaartii asaga amarka loo dhiibo ikhlaas uma shaqeeyiyo sidii uu ilaah yidhi miduu aaso miduu awmiyiyo miduu urdhaysiiyo iyo miduu asraaliyo ilkulul miduu ku eegaaba iyo miduu adduunkiisa dhaco eraygana u diido xilka inuu ku aargosto oo iyo eexa ma ahaane fikradaha asaageen watee lagu awoodaysto aqoon lagu aflaxay iyo maxaa aragti noo diiday
war sidaad xadarada iskula hesheen waxaad wogtiin xubnihii ahlu sunaysa xuleen warnimayo waxaa la yidhi nin kastoo markuu gooman yahay ehelkii guulguula oo gumaradoodii didshoo goosan ka idleeya abaartana ku gabalaxsada guga shallaytoone giddigoodba waa wada naqaanganacyo weyntiiye berritay xil soo goobayaan godobna wow taale ayagoo bargo ah oo codkii lagaga guulaystay oo sii ilgabadlaynayo guuray la arkeeye waxay garabka taagaanba waa laga gol roonaane ayagaa gubtahanyow sidii geel la soo dhacaye mid kastooo gabood falana waa gaandhawyow taal wareedaha madaxdu ma xumee nimayo horta wakhtaa jira waxaana la yidhi inkastoo ikhyaar loo yiqiin samir iyo iimaan leh ayaantan ardaal buu noqdaa kiyaa rimiya wakhtigu eed mar horaana waxaa loo yidhi wakhtigu ma xumaade dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun eedagu adna ambaroy beriga waa nugu cabaaday warwar ma haysiina madaxweynihii somalilan muuse biixi iyo madaxdii mucaaradka ciro iyo faysal heshiisay wada saxiixdeen qarararaf soomaaliyaan ku darsana miyay yidhaahdeen tew cambareedna ka joog war heshiiskaa saddexda nin ay galeen heshiiskii horeo farmaajiya xasan sheikh iyo sharif galeen oo saxaafadda laga qariyo kalaamuu noqdaa oo muusaas buu ka dibin karaa war wixii leengarafaysta waa kashifaay warwarka anaga dhex gelinine somalilan wax ma kala qarsadaan runta isu sheegaane na dhegaysta annaga munaafiqiinta nagu dhex jirtaa waa maxay marka waxay ku heshiiyeen tobanka janawari in heshiiskan la soo gebagabeeyo wixii ka dambeeyana doorashooyinka golayaashu bilowdaan war madaxweyne muuse oo soo miirsan wuxuu yidhi shuruucii somalilan u degan iyo baayaha somalilan ka taagan ismalaa uu yidhi halka xaalmasuur waa lama uraan war somalilan dhaqanaa u dambeeye annagu xaggeen ku kala baxaynaa idinka dhaqanka xaa idiin dhiiday dhagaha dhunxiye war dhaqankeenni siyaasadaad arkii ka furatay war annagaba xaaji cabdiwaraabe nooma noola war anaga dhaqankeeni laaluushaa dhinac walba u wada aroo farxaanoo naga joog dhaqan bu'aala weligayba ma arka anige war lan dhagan bay dhurbeyadheeye ilaahu tangning dhang war magaalada jawhar wiil malaygaata waxaa la yidhi shan kuna shilin soomaaliya baa loo dilay warday niyaba hooyo xaamila ah ayaa askari ku dilaa la yidhi suuq bacaad babas dowladlee bajaad wadataa qof ku dilay war hodan ba askari kalaa qof ku dilay war sheekadan kashifaat alfadaaxa walfeeraan albinti waay war maxaa dhiigina raqiiska ka dhigay miyaydaan dad ahayn war intaan dhiiggaagu raqiisan adigu baa naga teg aryaadaha anigu xala waxaan ku riyooda ninka dul yar ahaayoo qoorsagaaradi eeday nimay waa hore is aqaan jireen laakiin kadib shabaab naqday oo alaabti qarxaysa ku rakabano inuu howl fuliyo raba ow qoorsagaara ku qabtay kadibna ninka wuxuu is yidhi ciidankii dowladdaa gacanta kugu dhigay balaa samaynus u istaabsiiya ey yidhaahdeen war markaa toosta siday wax noqdeen kala dheeraayeena qolkayga nabadgelyo uga soo dhex kacay war horaa waxaa loo yidhi cagsi joogsa weyda mar bay ceeb la kulantaa meeqaasadoon dhayni dadka iska dhaaf waryaa dadka nabadgeliya aryaadaha dulyar wax run iyo riyaba lagu dila intaba waa yahay waryaa ninkaan islaamay nabadgeliya war cabdixafiid wasiirka xalay qoorsaara ku qabtay duryar waa lagu qabanaa lagu qabtoo mudanya
waryaa aniga hay nabadgeliya ninkaas tiir ku boode
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibka karaama anigoo sharwaarkaan idila socodsiin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaana allah
dalkan i dadkeen diinteen furqaan i dunyada nool dawliin baahnoy wadanayo dawliin baahnoy ah wadanayo dawliin baahnoy dalkan iyo dadkan diintan furqaan iyo duunyada nool dawliyin baahnaay wadanayo dawliyin baahnaay wadanayo dawliyin baahnaay dalkan faylahow daa'inkay nasiiyey dabeelis isgooshe walinku doorsadaan deebko intiis galanka kaduugi lamba dareero daldaladaaw dawliin baahna wadanayaw dawliin baahna wadanayaw dawliin baahna badii doonka hayti malaykii deebalaaye udowkoo daldalaaw dubadow karsadaaw sunkuna kadeedi dawliin baahanaay wadanayo dawliin baahana